asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimada ee dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo bankiga adduunka usoo bandhigtay qorshaha dib u habeynta hay-adaha dowladda federaalka golaha wasiirada maamulka galmudug oo ansixiyay shan deegaan oo ka mid noqonaya degmooyin ka tirsan maamulkaasi galmudug mid ka mid ah beelaha dega puntland oo muurmurtiyeed ka soo saaray midnimada wadajirka iyo iskuduubnida dhaqanka gobolka nugaal midnimada dowladda federaalk oo maanta la wareegay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ee horey ay ugu sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab maxkamadda ciidamada qalabkiisa ee maamulka jubbaland oo dil toogasho ah ku filisay rag ka tirsan rag horey u geystay dil bareera iyo booliiska waddanka turkiga oo shaaciyey xog ku saabsan gabadhii qaraxisay magaalada istanbuul oo ay dad badan ay ku dhinteen
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
ismaqa wanaagsan saaxiibyaal waa habeenimo khamiisa taarikhdan waxay ku beegan tahay toddobiiyo tobanka bisha koow iyo tobnaad ee november sanadka laba kun labaiyo labaatan waxaad hesheen wararka ugu waaweyn ee caawa faahfaahintii ayaan ugu gelinaya kusoo dhawaada saaxiibyaala ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa maanta markaas ka qaybgalay kulan looga hadlayay hanaanka wadashaqeynta ee udhexeeya dowladda federaalk iyo bankiga adduunka wasaaraha ayaana maanta furay shirka hanaanka wadashaqeynta ee u dhexeeyay dowladda federaalka iyo bankiga adduunka ayaa caddeeyay in dalka uu kasoo gudbay dhibaatooyin badan haddana hiigsanayo horumar sida uu hadal ku dhigay xukuumadda dan qaran ayaa kulan kusoo bandhigtay siyaasadda oo ku aadan dib u habeynta hay-adaha dowladda si loo gaaro hiigsi cusub ee nabadda deegaanshaha iyo si orgaanada dimuqraadiyadda ku asteysana ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa tilmaamay in xukuumadda dan qaran ee xoogga saartay dib heshiisiinta xasilinta iyo xaqiijinta dib u habeynta ayaa horumarisay abraacyo sharci ah oo casri ah qaab dhismeed dowladeed hanaan maamul maaliyadeed dib u qaabeen hay-ado muhiim ah sidoo kalena la meelmariyay isbedel siyaaseed oo loo dhan yahay laguna heshiyey qorsho markaasi lagu mideynayo taageerada caalamiga ah idal markaasi lagu saleynayo arrimaha mudnaanta u leh dalka ayaa uu markaas wasaaraha soomaaliya xamse cabdi dabeer shirka ka sheegay wasaare ayaa bandhiga adduunka ah ugu mahad celiyey taageerada hagarla-aaneed ee qaar gaar ahaan geedi socodka dhamaystirka diilcafinta oo sabab u ahaa baalir fududeynta iyo taageerida markaas isbedelka xamse ayaa caddeeyay in lixda tiir ee mudnaanta u leh barnaamijka siyaasadeed ee xukuumaddan qaran uu mudnaan gaara markaas siinayo xoreynta deegaanada iyo qaabdhismeedka amniga cadaaladda iyo garsoorka madaxa bannaan ee soomaaliya heshiisa kobaca dhaqaalaha horumarinta arrimaha bulshada iyo helitaanka soomaali dunida heshiis la-ah dhinaca kalena golaha wasiirada maamulka galmudug ayaa markaasi ansixiyay shan deegaan oo markaasi kamid noqonaya deegaanada maamulkaasi galmuduga kulan ay yeesheen golaha wasiirada galmudug oo shir gudoominayay madaxweynaha maamulkaasi galmudug axmed cabdi gaari qoorqoor ayay dhinacyadu markaas deegaano dhowr ah ay ku ansixiyeen ilaa shan deegaan oo markaas loo ansixiyey in ay noqonayaan degmooyin ka tirsan gobolka maamulkaasi galmudugga shirka waxaa diradda lagu saayay arrimaha amniga guud ciidana warbixin looga dhigeystay wasaaradda amniga gudaha oo ka warbixisay xaaladda guud ee amniga galmudug iyo howlihii ugu dambeeyey ee al-shabaabka deegaanada ku sugan looga saariyey dhinacyada markaasi deegaanka laga dhig degmooyinka laga dhig waxaa kamid ah dhabad gelinsoor bandiradley afbarwaaqo ceelguule oo dhammaan ahaayeen deegaano wasiirka arrimaha gudaha federaalka ee dowlad goboleedkaasi wasiirka arrimaha gudaha galmudug ayaa ka warbixiyey shirka markuu soo ilaalay uu warbaahinta ugu warbixiyey qodobadii markaasi ugu muhiimsanaa shirka looga hadlay
dowladda galmudug oo madaxweynaha uu shir gudoomin yahay maanta waxay yeelatay shirkeedii golaha wasiirada caadigaha maalinta khamiista ah shirka golaha wasiirada oo arrimo badan looga hadlahayey waxaa ka mid ahaa qodobadii looga hadlahayey dhismaha degmooyin cusub oo shan ah shantaa degmo oo maanta goluhu ansixiyey waxaa ka mid a degmada abarwaaqo degmada ceelgula degmada bandiiradley degmada galninsoor iyo degmada dhabad degmooyinkaas annagoo raacayna kriteriyada qaranka u degsan ee ah dhinaca xuduudahooda cayiman ama muxuu aha inay leeyihiin xuduudo cayiman bobulationkooda dakhligooda baaxadda dhulka ay ku fadhiyaan iyo wax iyo kuwo lamidaba waxaad wasaaradda arrimaha guduhu ay qaymeyn xoogla ku soo samaysay muddaba ku waday in ay xaqiijiso in meelahaasu ay u qalmi karaan degmooyin marka annagoo runtii tixgelinayna baahida shacbiga iyo adeegay u baahan yihiin iyo buuxinta kriteriyada ama ujeedooyinkii saldhiga u ahaa dastuurkeenna qaranka marka degmo cusub la samaynayo ama gobollo cusub la samaynayo shuruudihii oo dhanoo ay buxusheen kadib waxaa wasaaradda arrimaha guduhu maanta golaha wasiirada ay u gudbisay shan degmo oo sidaan idinkugu soo sheegayba aan kor ku soo xusay golaha wasiiraduna si buuxda ayay isugu raaceen degmooyinkaas ogolaanshahooda ilaahay fadligii waxaa loo gudbin doonaa haddii ala idma golaha baarlamaanka kabacdina waxaa loo gudbin doonaa madaxweynaha markaasina sharci run ah ay noqon doonaan haddii ala idmo meel kastoo aan u aragna inay baahidii adeega qabto meel kastoona u aragno inay shuruudihii buuxisay meel kastoona u aragno in shacabka nagu runtii koritaankooda iyo dowladnimadooda ay ku xoogeysanaysaba iyagana inaanu sidaana kole u meelmarin doono intaa ka bacdi waxaa dowladda galmudug ka go-an sidaad ogtihiinba waxaa la meelmariyey shuruucdii gudiga doorashooyinka iyo sharcigii axsaabta labadiiba waa meel marinay waxaanan rabnaa kadib marka aanu degmooyinkaa dhisno golayaashooda degmo aan dhisno inaanu haddana qof iyo cod doorashadii ahaadaan qaadno aad iyo aad baad umahadsantihiin
mid ka mid ah beelaha degan maamulka puntland ayaa warmurtiyeed ka soo saaray midnimada wadajirka iyo iskuduubnida dhaqanka gobolka nugaal waryahaga garowe maxamed xuseen dheere ayaa inoo haya shirkan oo ahaa mid ay isugu yimaadeen odayaasha dhaqanka aqoon-yahanka ganacsatada waxgaradka iyo dhallinyarada beesha ciise maxamuud ayaa waxa ay uga soo saareen go-aano ad adag oo lagu xoojinaya midnimada iyo iskuduubnida dhaqanka gobolka nugaal waxa ayna si kulul uga digeen inaan meel looga dhicin midnimada iyo wadajirka waxaana ka mid ahaa hadalladoodii waxaan maqlaynay in dhoweyd waxaa saayaa guud garaadka guud beeltaanshaha guudoo ciise maxamuud ugaaska guudoo ciise maxamuud ma jiraan waxaasi wax saliya raadlena maaha noomana aha islaan ciise islaan maxamed iyo suldaan siciid maxamed garaasa annaga ciise maxamuud haddaan nahay beesha isima noo ah nala ku ogyahay
isimada ciise maxamuud oo jira waa laba isin wey isin kale oo uu ciise maxamuud leeyahay ma jiro baahi loo samaysto oo jirtana ma jidho waxaan maqlaynay garaado iyo ugaasyo iyo waxbaan maqmaqlaynay waxaasi wax jira ma wax ciise maxamuud ay doorteen ma waxay hadeer ku tala jiraaneenna ma waxyaalaha aan maqmaqlaynay dadka deriska nala ah oo ciise maxamuud waxyaalaha la sheeg sheegaya oo la leeyahay doorashooyin baa la samaynayaa ciddii ka qayb gashaa waa cid xumaynaysa ciise maxamuud wey cid ka qaybgeli kadha cid u tegi kadha cid hawshaas qaabili kadhaa dowladda puntland ruuxeeda waxaan rabnaa inay jiritaanka iyo ummadda dhaqankeeda iyo nidaamkeeda inay ilaaliso waxaa la wadaa barnaamij aan ciise maxamuud ka soo fulin ee ay wataan dad gaar ah hawshaasi waxa weeye waa garaadaan maqlayna beeltaajayaal baan maqlayna guud oo ciise maxamuud lafo badan baa ciise maxamuud ka kooban yahay cidda ay maaragtay ka dhaxayso taladan isinnimada waa laba isin labadaa isim waa islaan ciise islaan maxamed iyo suldaan siciid maxamed garaase cid kale oo hadda lagu midaysan yahay oo ciise maxamuud ay ku midaysan yihiin ma jiraan innagu waxaan isku waafaqsannahay hadallaan maqmaqlaynaa isimaa soo baxbaxaya wixii ciid baahi u baahato reerku sidan oo kalea golo loo imaanayaa looga wada tushanaya laakiin maanta baahayn aanu qabno dhaqan soo kordhaa iskuma waafaqsanin gabagabadii shirka waxaa laga soo saaray warmurtiyeed waxaana warbaahinta u akhriyey mici aw muuse
kow qodobada ka soo baxay ee bayaan ku soo baxay qodobka koowaad in dhaqanka beesha ciise maxamuud uu yahay wax ku yimaada oggolaansho iyo iswaafaqsanaan wixii intaa baalmarsan ay tahay waxba kama jiraan qodobka labaad isimada ciise maxamuud ay leeyihiin waa islaan ciise islaan maxamed iyo suldaan siciid maxamed garaasi ma jiro isin kale oo aan hadda damacsannahay iyo isin saddexeeya labadaa labadaa isin oo sare ku xusa saddex haddaba beeshii waxay beeshu waxay cambaaraynaysaa mowqif cadna ka taagan tahay fal kasta oo lagu majaro habaabinayo dhaqanka iyo midnimada beesha ciise maxamuud iyo guud ahaan reer puntland beesha ciise maxamuud dhammaan dhinacyada uu qoraalkan sida tooska ah ama ogeysiinta ugu socdo
ciidamada dowladda federaalk ayaa maanta la wareegay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo horey markaasi ugu sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab walaahayga xuseen washington ayaa faahfaahinaya
ciidanka dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan kuwa milatariga iyo ciidanka deegaanka loo yaqaano macwiisleeda ayaa maanta oo khamiis ah waxay la wareegeen gacanku-eynta deegaanka cadcadi oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe maamulka hirshabelle ciidamada dowladda iyo kuwa macwiisleeda ayaa dagaal la-aan qabsaday deegaanka cadcadi oo muddo dhowr sana ay ku sugnaayeen dagaalamayaasha al-shabaab kuwaas oo la sheegay inay saakisa ka bixeen deegaanka sidaasina ugu suuro gashay ciidamada in ay kula wareegaan saraakiisha hogaamineysa ciidanka la wareegay deegaankaas oo uu kamid yahay taliyaha qeybta todobalabaatanaad ee ciidanka xooga jenaraal axmed maxamed cadow tredisha ayaa sheegay in ciidanka ay si nabada saaka oo khamiisa ku gaareen deegaanka cadcadi oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe taliyaha oo la hadlayay warbaahinta ayaa sidoo kale wuxuu hadalkiisa intaa kusii daray in ay sii socon doonaan howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka socda gobolka islamarkaana ay ku wajahayeen deegaano kale oo shabaabka ay ku sugan yihiin oo ay kamid tahay deegaanka ruunagood waa soo hadalka u dhigay taliya tareedisho oo la hadlay warbaahinta sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu tilmaamay in deegaanka ay haatan ka wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga ciidanka dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan kuwa militariga iyo ciidanka deegaanka ee loo yaqaano macbisleyda ayaa horey dagaalamayaasha al-shabaab ugula wareegay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe oo ay sanado badan ay ku sugnaayeen waxaana deegaanadaas lagala wareegay kamid ahaa deegaanka masaajid cali guduud iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo al-shabaab ay ku sugnaayeen muddo dhowr sano ah islamarkaana haatan ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda soomaaliya kuwaas oo howlgallo dhowr ah ka sameeyay deegaanada iyadoona saraakiisha hogaamineysa qolkakaas ay sheegeen in howlgallada ay sii socon doonaan oo ay ku wajahanyiin deegaano ay kamid tahay degmada aadan yoal oo kamid ah saldhigyada ugu waaweyn al-shabaab ay ku leeyihiin gobolka shabeellaha dhexe
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee maamulka jubbaland waxa ay dilta ugasho ah ay ku fisay rag horey u geystay dalal bareer oo markaasi lagu soo eedeeyey cabdisalaan julo shaakir ayaa ka waramaya
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee dowlad goboleedka jubbaland ayaa maanta oo khamiisa waxay xukun dil toogasho ah ku filisay laba dambiile oo horey si ulakac ah u geystay dilal kuwaas oo horey maxkamadda ciidamada qalabka maxkamadda ciidamada maamulka xukun dil toogasho ah ay ugu riday labada nin ee dilka toogashada ah lagu fuliyey ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray yuusuf cabdille ismaaciil oo horey dil ugu geystay marxuum cabdicasiis axmed iimaan iyo gacankudhiigle cabdi xasan isxaaq oo horeyna si bareera isaguna ugu dilay axmed axmed xuseen cismaan xeer ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee jubbaland gaashaanla dhexe mowliid axmed yaasiin oo toogashada kadib warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dilka labadan qof oo iyaguna daawo u yahay islamarkaana ay ku kala nabadgelayaan shacabka sidoo kale waxa uu xeray ilaaliyaha maxkamadda carabka ku adkeeyey in qof walba oo dil bareer ah geysta sida ay diinta islaamka iyo xeerarka dalka u yaala qabaan in lagu oofin doono qisaasta jariimada uu geystay si buu u yidhi ee ummadda soomaaliyeed u kala nabadgasho dilkana sharci darrada ahna oo ugu yaraado
guud ahaana warkii habeenimaaad kala socoteen raadiha dalse magaalada muqdisho aqartan dhegeysaha waa nagintaa wararkeena haddii ay ku dhaafaan waxaa kala socon kartaa boog internetka radio dalson com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka wararka habeenimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel